daryahanba waxaa socday labada sano ugu dambaysa waxaa socday maadaama dadka maaragtay qaxootiga dhalinyarada qaxootiga ku nool libya aan loo samayn karin process oo qaxootinimo ah marka waxaa la raadinayaa u n h c r ka ay weligeedba raadinayso dowlad saddexaad oo maaragtay dadkaas qaabisho marka markii meesha la geeyo mataqaanaa xerada ay galaan kadib nin walba waraysigii lagu bilaabo haddii uu maaragtay dhoofitaan helaayo hadduusan helayna markaa go-aankii meeshii laga gaaro marka waxaa jirta waddan saddexaad oo horey u ogolaaday oo niger ah niger hadda maaragtay wuu buuxsamay ilaa iyo wuxuu qaadaa kun iyo laba boqol qofood kun iyo laba boqol qofoodkii ay ogolaadeen dowladda niger marka waxaa dhacday in tiro ka badan la geeyey meesha marka daryaanba waxaa la raadinaya dowlad kaloo ogolaata dhalinyarada meesha ku maaragtay ku dhibaataysan in laga soo qaado libya oo halkaa la geeyo marka taa waxaa waaye waxaad aragtaan darya markastaad aragtaan in dhalinyaro fara badan ay ku dhamaadaan xeebta mediterraneanka taana runtii waxay u tahay sumcad xumo iyo maaragtay iyo magac xumo ayay waxay u tahay european unionka marka sidaas darteed ayaa european unionka qarashka uu bixinaya oo la siinayo u n h c r ka si xal oo kumeel gaar ah loo helo maaragtay qaxootiga laga qaadayo libya marka waxaa la geynayaa waddanka rwanda oo xero kumeel gaara oo qaramada midoobe ay maalgelinayso midooda yurubna uu lacagta bixinayo qaramada midoobena ay maamulayso ayaa laga samaynaya ha
marka laakiin sidee lagu qancin karaa qof raba inuu naftiisa halligo badda galo yurub haminaya in la yidhaahdo waxaa lagu celinayaa rwanda waddan afrikaana lagu geynaya arrintaas sidee isu qabanaysaa wallahi hadda maaragtay haddaba maaragtay muddo laba sanaba dadka waxaa la geenaya niger nigerna waa waddan afrikaana oo ku yaalo mataqaanaa west africa marka dadkii meeshaas ayaa lagu haayay qaar badan dhalinyaro soomaaliyeed ayaa ku jiro oo muddo laba sana hadda meesha joogay oo maaragtay processkii la mariyey dhici karta in maaragtay la yiri maaragtay waxaad xaq u leedihiin oo laydin qaadis ma jirto marka xaggaasay iska joogayaan kadibna maalin baa la gaari doonaa la dhihi doonaa xeradii dhaqaalo looma haayo waa in la xiraa marka dadkii waa in dib haddana loo dhoofiya waddankay ka yimaadeen marka xerada la geynayaa un waa xero ay ku noolaanayaan oo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo meelay sexdaan un bay ka helayaan iyo waxbarasho dadkan hamigooda wuu ka wen yahay intaa oo waxay rabaan inay yurub galaan oo nolol kala abuurtaan
haddaba hadda siyaasadaha yurub ka socda waa la socotaa in maaragtay siyaasadaha yurub ay kasoo horjeedaan maaragtay qaxootiga tirada badan oo imaanaya halkaa mida kalena waxaa dhibaatada ugu weyn hadda taagan waxay tahay in maaragtay boqolaal ay ku dhamaadaan mar alla markii doon ay kasoo baxdo oo suubadow ay soo qaado kasoo qaado xeebta libya oo mediterraneanka usoo wado xeebta mediterraneanka oo talyaaniga ay usoo socdaan taana dhibkeeday leedahay oo maaragtay sidaan sheegay yurub waxay ku tahay magac xumo iyo maaragtay iyo iyo subad xumo sidaas darteed marka xal ayaa loo baahday waa la raadinayay dowlado fara badan ayaa la warsaday waxaa kamid ah dowladaha la warsaday sida tunisia oo kale way iska diideen marka hadda dowladda kolley dowladda ogolaatay oo rwanda waxba a lagu qanciyey iyadana hadda waxay ogolaatay ilaa iyo shan boqol qofood shanta boqol qofood naftooda ma aha dad maaragtay qof kasta la iskama geenayo qofka waa inuu maaragtay uu loo maleeyaa inuu maaragtay qaxootinimo istaahilo ama waraysi markii la waraystay kadib ayaa horta la qaadayo nin kastoo meesha jooga la iskama qaadayo maaragta sidii aan ku naqiinay xeryaha qaxootiga ee u n h c r t ee ku yaala dalalka saddexaad tusaale ahaan qof soomaaliya ka qaxay oo kale ayaa waddan kala tegaya oo xero qaxooti oo u n h c r t leedahay galaya waxaan dhaqiinay in dadkaa rajo ay ku noolaayeen oo laga yaabo in dal kale oo oo yurub ku yaalla ay deganaansho ka helo oo markaa qaramada midoobe ay u codsato oo halkaa la geeyo marka dadkan ma rajadaabaa lagu abuurayaa mise waa dad laleeyahay libiya dhibaata ka jirto qaxootiyaad tihiin waxaan idin geynayaa rwanda xere ku taalla halkaaba ku noolaanaysaan maya sharciga u n h c r ka wuxuu qorayaa in maaragtay dadka haddii hadda xaaladda ay ku jiraan maaragtay ku saabsan xaaladda libya waa dad bakdin qaba dad bakdin qaba darteed maaragtay meeshaas laguma hayn karo waayo xitaa hadday qaxootinimo ay sharci uleeyihiin waxaa dhici karta inay isdhaafiyaan fikradahaas ayaa maaragtay ay dowla unhcrk ay aaminsan tahay sidaas darteeda qofka waxaa loo qaadaya waddan saddexaad waddankaas saddexaad oo wareysi loogu ye loogu yeelan doono la wareysan doono isagoo dhan markii la wareysto kadib haddii maaragtay uu u noqdo qof istaahila oo maaragtay in la dhoofiyana waa la dhoofinaya haddii kale xeradaasu ku jiraya laakiin waxaan kuu sheegaya ilaa ay hadeertaan labada sano lasoo dhaafay maaragtay dadka la geeyey niger in ka yar boqol iyo konton laba boqol qofood ayaa ka tagtay inta kale kulli meeshooda ay joogaan badanaa bana dadkaa waxay u badan yihiin dad maaragtay caruur yar yar oo waalid wadanin waxay kale u badan yihiin maaragtay dad faamilkooda soo dalbaday oo lahay dhahay annaga wiilkeeni annaga wiilkeena xag buu joogaayo maaragtay hanaloo keeno process sidaas ah in dadkii meeshaas looga qaaday maaragta laakiin sida kale way adag tahay hadda dowladaha qaato way yar yihiin
soomaalida ku jirta xerada niger haddaad tusaale usoo qaadato imisey gaarayaan oad ka warhaysaan wallahi tirada ma aqaan laakiin boqolaal waa dhan yihiin